u joogno furitaankeedii dhallinyaradu iyo horumarkeedu oo waxyaabaha asaaska u ah mustaqbalka dalka dal waliba wuxuu ku faanaa hore ugu baraa ama dib ugu dhacaa marba siyaasadda uu ka yeesho bolsiiska uu dhigto siyaasadda uu leeyahay horumarka dhallinyaradiisa ayuu horumarka hore ugu kacaa ama dib ugu dhacaa waxaannu rajaynaynaa oo ilaahay ka baryanaa inaynu noqonno dalkeennu noqdo kii ay dhallinyaradiisu ay hano qaaddo dalka iyo dadka anfacdo horumar u samayso sida qura ummaddu hore ugu bari kartaan ay taa tahay sidaa daraaddeed ahmiyad weyn baannu siinaynaa wasaaraddan iyo barnaamijyada ay waddo oo ah kuwo aad iyo aad dalka iyo dadka iyo mustaqbalkiisaba qiimo weyn ugu leh waxa aanu sanduuqa dhallinyarada aanu maanta ugu baaqanaa kontribuushina boqol kun oo doolar ayaa dowladda ugu baaqisaa ugu wanaagsanaysa waxaanu jecel lahay aanu ku dhiirigelinaynaa ganacsatada iyo maalqabeenka dalka inay iyaguna kontribuushinkooda sameeyaan oo gacan ay ka geystaan hay-adaha caalamigaa sidaas leeg waxaan ku karsoonahay in iyagana laga heli doono dhiirigelin ay dhallinyarada dhiirigelinayaan oo ay mustaqbalkiisa horigelinayaan kuwaas oo ah waxa ugu weyn aynu dalka iyo dadkuwa maanta aynu eeganayno aynu sugayno markaa sidaa daraaddeed waxaa farxad weyne ah inaan maanta aan furro wasaaradda tan inaan furro mashaariicdaas ku saabsan horumarinta dhallinyarada marka waxaan leeyahay ilaahay nagu nala qabto dhallinyarada iyo dadkeen iyo dowladdeennuna horaahu mareen waxaynuna ku kalsoonnahay inaynu mashaariicda aynu samaynayno iyo dadaalada aynu wadano inuu ku guulaysan doono ilaahayna ka barina waana ku guulaysannaa insha allahu tacaala calaykum waraxmatullahi wabarakaatu